madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay aayaha gobolka banaadir iyo maamul ahaan halka uu raaci karo iyo weliba warar ka sheegaya in gobolka banaadir ay dhici karto in lagu daro maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo weliba shabeellaha dhexe madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmiya u caddeeyey qorshaha dowladda in uusan ku jirin in gobolka banaadir oo ka mid noqdo maamulka loo sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxauna sheegay dadka degan gobolka banaadir in ay ka tashanayaan ayaha gobolka labadaas gobol waa la isku daraa maamul ka dhexeeysana siyaasadda dowladdu waa sidaas in gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe la isku daro dowlad goboleed ay samaystaan waa sidaa gobolka banaadir laba arrimood oo isku haysataa oo dadka reer banaadirna laga rabo inay iyagu mowqif cad iyo go-aan cad ay ka qaataan dowladdu hadda markii ay dikreeto wax walba ku samaynaysa ahdigaasi waa soo dhammaaday maanta talada waa dadka dowladduna fududaynta iyo tasiiraadda iyo hadday meel wax ka qalloocanayaan oo qawaaniinta ama soomaaliya guud ahaanta dib u keeni gobolka banaadir waa gobol ka mid ah siddeed iyo tobanka gobol ee jamhuuriyadda siday ku yeelanayaan xukunka iyo talada dalka siday matalaad ugu yeelanayaan howl u taallo waay marka dadka reer banaadir ayagaa laga rabaa inay ka tashadaan la yimaadaan dowladda waxa ay ka rabaan dowladduna arrinta dabcan caasimadda jamhuuriyadda waa dastuurkay ku qoran tahay magaalada muqdisho waa caasimadda jamhuuriyadda taasina isma bedelayso laakiin maqaamkii caasimadnimo waa loo samaynaya gobolka banaadir oo dhan maa caasimadda noqon karo qayb ka mid ahaa noqon karto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay faragelinta beesha caalamka ee ku haysa soomaaliya iyo weliba saameynta ay ku leedahay dhismaha maamul goboleedyada ka jira dalka waxa uuna yidhi madaxweynaha arrinta ku saabsan culayska kala jiidashada caalamka iyo faragelinta dadka soomaaliyeed in badanoo ka midana way og yihiin aqoon-yahanada iyo dadka yacni caalamka u dhuundaloola amuuriisa way og yihiin adduunyada caalamka maanta ee qarniga kow iyo labaatanaad faragelin la-aan ma jirto waa laisfaragelinayaa si faragelintuna dhinac dhaqaalay leedahay dhinac siyaasaday leedahay dhinac maxaan ku ihahday amniyay leedahay faragelintu mid fiican oo positive oo dalkaas u fiicanay leedahay mid dalkaas u xun oo u daranna way leedahay soomaaliya haddaan nahay meeqo qofood oo soomaaliya ayaa maanta maraykanku ka cabanaya soomaaliya inta qarxinaysa soomaaliya xagga soo gashay ha la eego dadka soomaaliya ka imaanayo boqortooyada ingiriiska sidoo kale dalal badan oo yurub sidoo kale waa nooc min faragelin a waay laakiin dee faragelin dowladeed oo nidaamsan oo magaciisiyeysan ma ah waxa south africa hadda ka jiraahi waa sidoo kale waa faragelin dadka waxay u dareemeen faragelin aan fiicnayn inay tahay laakiin dad ganacsanayo oo shaqo yacni nadiifa haystay ahay laakiin waxaa laga yaabaa inay fursadihii dad kale iyo wax ceriiri waa faragelin marka soomaaliya waa la faragelinaa la dhaafi maayo laakiin annaga soomaalida ah ayay nagu xiran tahay hadba sidaan faragelinta isaga maarayno hadalkan madaxweynaha wuxuu ka sheegay xilli uu la hadleeyey warbaahinta dowladda dowladda federaalka soomaaliya ayaa haatan ku howlan dhammaystirka maamul goboleedyada iyo weliba hirgelinta nidaamka federaalka iyadoo madaxweynuhu dhowr jeer uu ku celceliyey marka la gaaro laba kun iyo lix iyo toban in ay dalka ka dhici doonto doorasho rasmi ah iyadoo xilligaasi la dhammaystiray dhammaanba maamul goboleedyada dalka